sanad kasta labaatiyo sideeda may waliba la xusay maalinta caalamiga ee roojooka iska furanka oo korangaadasa wacyigelinta irabtirowka xaaladun caafimaad hay-ada qaramada midoobey aan qaabilsan caafimaadka oo laakugaabi dabalihajo yaa walibaye abaabulay taageero caalami ee oo lanku tiragalay bilaanta taas oo lanku tiragalay in lanku hadala irabtirka iska furanka sanduuqa dadweynaha qaramada midoobey oo laakugaabi u n f b a iyo weliba howlgalayaalka iyo weliba yo abaabulena olola dabajarowka iska furanka sanadkii labada kun iyo sideedi hadafka dadaalkun iskaaladowka ee iyo weliba usahaayay kolanku horseeday iska furanka umala oo daaweyn iyo weliba dad badan usa saamay sanadkii labada kun toban iyo lamada qaramada midoobey waybaye ka dhawaaqday labaatan iyo sideeda may in yeetaa maalinta caalamiga ee roojooga iska furanka umala huskeenka horeeya weliba la gobday sanadkii laba kun iyo toban iyo sideeda iska furanka umala waliba usa kumid ayaa dhaawacyadanka daron ee naxadinta leh dhalmada iska furanka umala waliba usayaa daloolan dhexeeya maranka dhalmada iyo kaadahaysta amaba malaawaadka oo yesheenasa foollo dabadheeratay waliba usa iska furanka bilaanta ka reebay dhibaatooyin shal duban oo kumide kaadreebadowlaanta saas oo kale waliba horseeday xaalad caafimaad darro oo dabadheeradaa saasada niyadjab joogtee iyo weliba musqalo islamarkaasay tiisi nadaafad layoonen isticmaalo korna maaliye malaag isaaq oo ee madaxa dhalmada iyo taranka ee wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya yaa ku hadalay muhiimada maalintun iyo weliba walyaabo oon ku qorshaysan wasaaradda sidii lanku horseeda lahay iska furanka iska furanka weliba laku horseeda karo kow intii horta la her muliso oo skeled eh oo qualified midwife eh intii la hela umulisooyinkaas markii la helo kudambano weliba laku horseeda karo wacyigelin dadka intiyooda home delivery suubin oo idoo ka dhalan xarumo caafimaadka ka dhalan tan kale oo sababaas kalena waliba dhii kortay intii oo qofka horta wali jartay saddex dilaya jirta hadda afara la kaweeli dilayga koowaad waliba dhiyay intii oo maamada markeedaha fooladaasaba la eray go-aan balandiirana isbitaalkii bahayndiro la eray dilayga lamaad waliba dhiyay mayleraayo transportation dilay transportation la eray waliba waayay baabuurkii iyada xarunta caafimaadka laga diirsii tan saddexaad waliba dhiyaasah in xarunta caafimaadka naftiya ku dhiyaas sababto umulse oo skeled ee maroogto qalabkii lanka talagalay xarunto maka diyaarsan iyo intii dhanka diyaarsanta haddana waliba sababaayan shaqaalaha naftiyo sababo korana waliba dhii korto intii oo qofka la sahalsada oo xarunta caafimaadka roogto in isku furanka ka dhii olaleey waqtiga may deernasadoo leero iyo isku furanka ka dhii koro tan saddexaad oo anka dhibka badan oo jarto waliba waa hatan oo leero oo la erow warqado oo maylirayso ogolaashada qofkun waliba kombalikeyda qabta isbitaalkii koyti isbitaalkii markeeda koyti qof warqadaasee saxiixa fadi ogolaashadaba may helo walilakuyaaba qof oo meel dheer jara mise hartashe mise aawsheel la er warqadi saxiix dadkaasna may leeraayiso markaas hataa lakuyaaba meel oo connection injarna oo telefoon an lahayna qofkii meelon roogna ilaa isu qofkaas laku aragawna warqadaasee lan saxiixan warqadaas markii lan saxiixan kudambo yoon way eraayana xarunta madisheena warqadina qof saxiixa la waayo inti way saxiixa ilan saxiixa ma laleeyaba waliba laku yaabaha intii qofka haddana dhib kale ka dhigo saas fistoliga ka dhigo dhinaga kale doctoresa nafise sheekh maxamed oo kumid ee dhakhaatiirta magaalada baydhabo ena oo malisa in muddo ka guda jirtay arrimo bilaanta iyo weybaye faahfaahin ku biday walyaabo sheenow iska furanka bilaanta waqtiga dhalmada iyo dhibaatooyinka islamarkaas lagu dhaxlo gabro oo guurka degdegeena ka dhiyeen haddana meel baadiya iyo ku noolan dhibkahaana san badan foolyo ka dheeradaas bilowga dhammaystata foolaha qobadaas foollo normali waliba laka qiyaas qaadaday tumuun isiyad sacdood tumuun isiyad sacdood foollo soo biyee dhaafta qoftiina ugug iyeeda eta wala ku qaldan laasku gudbi ma dhalo karto qoftaasay haddii tumuun isiyad sacdood iyo dhaafta maynagadaase barolong labor wala ero foolya dheeradaas foolya dheeradaas minis waliba waa saacadoo waana sheegay ooba dhaafta foolya dheerati haddii oo foolisaasna dheeratoona haddana waliba inisbedelaase foolaka kakadaas manaa difficult delivery وبعدين ولي اسبدلاسه او استركتت ليبر وليرو انا هيرماس وال انتنا منباس انتنا منباس ميلك هيرماس ولي كلو نغداس هدي فولي مدو هديرتي هدنا مل رئيس حقكتي هدين هيرنتي نبكو كويا ولي بوا فيستولا وليرو ولي بدلا اي كاد هستي غير كلمات هلب كدير كان سدهد ولib waa baalxaartadii iyo bajaynihii dhan wala dhahoy male oo hiiri dhahoy male waa xeerka saddexaado umulsa dhaqan iyo umulsadu xaafado roogto iyo walna makaqobada korta taasna meel raa'is ee ilaa haddana dhibka kale oo kadhigaa walib waa saas amala wali inagadaas ahayn isku furunkii oo vajaynaha iyo rectamkii indhahoy hoba goo intii umulsada isku gohay isku goti intii oo eraan umuluswaahito muskala iyo unweeraan iyo korkuunaysa laha kee ere meega dhalanta wali dhalantaa kiran afartan beri dhalanta ama soddon beri dhalanta ama labaatan beri dhalanta walaas lahata tolow laa yanfaa waay walmatala horlay infection isii gaadsiyaa dhaawac sidiisiba ama isku furun haadoy ama vaginal laceration iyo leray manaa dilaac oo vagina saasan ka dhih haddii madoobo usa dhaafa 24 hours labaatiyo afar saac hoob usu dhaafa meeltarigan oo dhiigaas tolmaan walimadaas ku dambeey oo la tolo walba mantaraas
ololo iribtirka iska furanka iyo weliba uusayaako jarsadi labaatan sina kaas oo sanad welibana la xusow labaatan iyo sideeda mey oo islamarkaasaytana cinwaanshii la kuweelay inuusa hadee iyo kodeeri labaatan sina kaas oo siyaabooyin shal duwan ansaamayo bilaantaa